wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer shaqo ku tegay xabsiga dhexe ee degmada kismaayo booqashada ayaa ahayd u kurgelida xaaladda maxaabiista wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland warbaahinta la hadlay ayaa sheegay booqashadiisa waxa ay ka dhigan tahay isagoona sheegay in booqashadiisa ay ku saleysnayd indhaindhaynta xaaladda xabsiga iyo habdhowrka maxaabiista ee dhanka cadaaladda waxaan u mahad celinayaa marka koowaad madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo suuro geliyey oo oggolaaday in meeshaan xabsi laga sameeyo oo dhulkan bixiyey oo gaadiidka bixiyey oo hubka bixiyey oo ciidankiisii geeyey oo la'aanta aysan waxba suuro geli karin aad baa ugu mahadsan yahay bulshada soomaaliyeed jubbaland way ku og yihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa qoradii fanka lahayd oo noo soo ururiyey oo lacag noo keenay ayagoo waddankoodii joogo waddankoodu ammaan yahay ayagoo ayagu aan waxba nooga baahnay annagu aan u baahannahay yurumian uniyaka lacag bay ku bixiyeen waxaana fuliyey dhismaha u n o d c baa fulisay labadu waa ku mahadsan yihiin qof walba daalku ka galay marka waan ugu mahad celinaynaa iyadana ma ilaawi doonno waxaan kaloo intaa ku darayaa waad arkaysaan mudanayaal guddoomiyeyaal xeer laaliye maxaabiista waad soo booqateen maxaabiistu aad bay uga fiican yihiin xabsigii hore markii loo fiiriyo aad bay uga fiican yihiin laakiin baahiyo iyo tabashooyin baa weli jira bini'aadankana tabashadiisu maba dhammaataba ilaa uu ka dhinto rajadiisuna ma dhammaato tabashadiisuna ma dhammaato insha allah iyadana waa ku daba jiraa way suuragalaysaa waa hagaajin doonaa aad bay mataqaanaa dowladda jubbalandna uga warhaysaa wixii dhimanna way ku daraysaa hay-adihii caalamiga iyo ciddii mataqaanaa garab istaagaysana diyaar baan u nahay